waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
dalka soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in xanuunka coronavirusku uu mar kale dib uga dilaacay iyadoo ay jiraan warar waraha bulshada laysku dhaafsanayo oo ahaa in soddon in soddon qof ay ku dhinteen isbitaalka martini balse wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa arintaasi dafirtay balse waxa ay qirtay in xanuunku hadda wadanka kusoo badanayo iyadoo weli laga cabsi qabo inuu yahay nooca aadka u fida ee u k ama koonfurta africa ka yimid warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho
iyada oo guud ahaan dunida uu mar kale kusoo labakacleeyey caabuqa covid sagaal iyo toban gaar ahaan nooc cusub oo ka khatar badan midkii hore ayaa dalka soomaaliya waxaa laga soo calaamadeeyey in caabuqan uu soo gaaray mar kale islamarkaana ay dad ugu geeriyoodeen wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor hayse fawziya abikar nuur oo warbaahinta kula hadashay magaalada muqdisho ayaa sheegtay in ay xaqiiqo tahay in cudurka coronavirus uu kusoo labakacleeyey dalka soomaaliya hase yeeshee waxay meesha ka saartay in tiro sodomeeya ruux hal habeen ay ugu geeriyoodeen isbitaalka martini cudurkaasi iyo in loo waayey oksijiin warkaasi oo baraha bulshada lagu baahiyey waxaan saaka idinkala hadlayaa isbitaal martini waxaan rabaa inaan ka hadlo horta guud ahaan in cudurkii uu soo laba kacleeyey sidaan bulshada ula wadaagnay shalay ilaa iyo khamiistii cudurka waa soo laba kacleeyey waxa waaye isbitaal martiini dad badana imaado oo magaaladan muqdisho cudurka uu ku haleelay waxaan rabaa inaan idinla wadaaga marka waxyaalo badanoo baraha bulshada lagu soo qoray oo aanan run ahayn waxa ka run ah xogta rasmiga ah waxaa idiin soo jeedinaysa galab walba wasaaradda caafimaadka oo la wadaagayso warbaahinta si joogto ah galab walba bacda alcasir shalay shantii maqhribkii ilaa iyo saakay subaxii salaadii lixda aroornimo isbitaalka wuxuu qaabilay lix iyo toban bukaan hal qof waxaa la geeyey i c u-da sagaal qof waa bukaan jiif lix qof ma darayn waa lala teliyey waxaana lagu celiyey guryahooda si ay isu karantiilaan dadka iska dhowraan talooyin la siiyey iyo dabagal doctorayse fawziyo ayaa sheegtay in isbitaalka martini la keenay dad fara badan oo uu soo ritay cudurkaasi covid sagaal iyo toban iyada oo xusay in saacadihii ugu dambeeyey ay halkaasi gaareen ilaa iyo lix iyo toban ruux mid ka mid ahna la geeyey qaybta daryeelka deg deg ah ee loo yaqaan i c u da sidoo kale wasiiraddu waxay warbaahinta u sheegtay in ilaa iyo sagaal ruux oo kale la jiifiyey isbitaalkaasi halka lix ruux oo kalena dib ugu laabteen guryahoodii markii talooyin caafimaad ay dhakhaatiirtu siiyeen tirada cudurka coronavirus u geeriyootay afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay ilaa iyo shan ruux oo keliya siday sheegtay wasiirka caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo bulshada ugu baaqday inaysan aaminin wararka been abuurka ah ee lagu faafinayo baraha bulshada hase yeeshee ay kala socdaan warbixin maalinla ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya
tirada dhimashada marka shalay maqhribkii shantii galabnimo ilaa iyo saakay lixda aroornimo tirada qof ee dhimatay waa shan qof ilaahay u naxariisto sabar iimaanna reerahoodii allaha ka siiyo hal qof wuxuu horey ugu jiray i c u da afarta kale qofna waxay ahaayeen dad bukaan jiif ah oo jiifay isbitaalka sida aad ka fahmaysaan tirada aan idiin sheegaya ma jirto waxna kama jiraan waa war aan sal lahayn in xalay isbitaalka martiini ay ku ruux baxday soddon qofood waxaan rabaa marka inaan bulshada u sheego in xogta ugu dambaysa ee caafimaad ee covid nneteen mar walba aad ka sugtaan aad weydisaan wasaaradda caafimaadka ee aan la dhegaysanin waxyaalaha beenta u badan ee baraha bulshada lagu soo qoro dadka samaynaayo warka aanan saxda ahayn bulshada dhib ayay u keeni karaan wax faa'iido ah oo ku jirta ma jirto in dadka lasii cabsigeliyo waxaad dareemaysaan oon mar walba ku celcelinaa wacyigelinta in qofka markii uu xanuunsado ama calaamadihii uu dareemo inuu soo raadsado rog caafimaad isbaaritaan lagula taliyo kadib uu daawo raadsado siday xaaladaha kale yihiin dadka in la cabsigeliyo waa khalad qofka in laga sii dheereeyo dad badanoo waxaa jira cudurkii haaya oo aanan isbitaallada tegin dadkaas ixsaan uma samaynayaan dadka beenta faadfinaya argagax ay khalkhalka ku ridaaya balse waa ka sii fogeynayaan qofkii inuu isbitaal raadsado fadlan aan iska ilaalinno wax bulshada wax u dhimaayo haddaadan waxba u taraynin waxba ha u dhimin ha faafinin war aan sal iyo raad lahayn wasiiradda caafimaadka doctoraysa fawsiyo ayaa mar kale ku celisay inaysan jirin dad u geeriyooday oksijiin la'aan waxaana ay xaqiijisay in nooca fayraskan uu ka faafid og yahay midkii hore iyadoo shacabka soomaaliyeed ugu baaqday in ay xarumaha caafimaadka tagaan haddii ay isku arkaan calaamadaha cudurka covid islamarkaana ay nadaafadda ku dadaalaan ma jirto cid u dhimatay oksijiin la'aan oo isbitaal martiini ku jirta oksijiinka waa yimaadaa meelo badanuu ka kala yimaadaa marmar ciriiri waa galaa laakiin cid u dhimatay ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa dadka walaalaha soomaaliyeed in ay dhegaystaan xogtana ay ka helaan sidii caadada ahaydna aan toos idinla wadaagi doonna iyo baraheenna bulshada waraadabaraha wasaaradda caafimaadka ay kala wadaagaan xogtii ugu dambaysay waa waajib mar walba inaan ku celcelinno in la taxadaro in afka la xirto in gacmaha la yska dhaqo in la kala ilaaliyo bulshada meelaha ciriiriga isugu imaanaya khatartaydeeda leedahay ilaahay ha naga haayo waxaan arkaynaa kan inuu ka xoog badan yahay kii hore baaritaannaa socdo dibadda loo diray saamballo badan sida loo ogaado bal viruska naftirkiisa waxaa cad dadka qubaraada ay ku celceliyeen in isu gudbiskiisa uu aad u sahlan yahay marka waxaan ku talinaynaa in la kala dheeraado meelaha ciriiriga in layska dhowro in nadaafadda iyo gacmo dhaqashada lagu dadaalo iyo tan ugu daran oo ah in qofka markii uu dareemo calaamadaha uusan guriga isku celinin uu taga rug caafimaad si uu u raadsado kaalmo caafimaad dhanka kale dowlad goboleedka puntland wasiirka caafimaadka dowlad goboleedkaasi doctor jaamac faarax xasan oo magaalada garoowe shir jaraayad ku qabtay waxa uu ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka covid ee deegaanada puntland waxaana wasiirku si gaar ah uu baaq ugu diray soomaalida ku dhaqan dalalka maraykanka ee yurub iyo dalalka kale ee qabowga uu ka jiro oo uu xilligani ku badan yahay cudurkaasi covid
xanuunkaasi haddii aan kusoo noqdo puntland iyo soomaaliyaba runtii sidii horeba caadadiisu ay u ahayd xanuunkan waa xanuun marna yaraada marna kordha waxaa maalmihii ugu dambeysay la socoteen korodh laga soo warinayey koonfurta soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho in xanuunkaas laga soo sheegay inuu korokac uu ku yimi annaga ka puntland ahaan daatada aanu hayno waxay sheegaysaa in koror jiro laakiin uu aada koror kooban uu yahay tusaale kooban haddaan idinka siiyo labadii week ee bishan february ugu horreysay dadka xanuunka laga baaray waa lix boqol iyo iyo iyo soddon iyo sagaal qof labaiyo labaatan qof ayaa laga helay taas marka percentage loo bedelo waa waa waa saddex dhibic afar waxaan kaloo rabnaa inaan inaan ku boorino dadka soomaaliyeed ee jaaliyadaha ah ee waddamada reer galbeedka yurub iyo iyo maraykanka xilligan ku jira xilliga qaboobaha xanuunka covid 19 kuna runtii uu aada ugu badan yahay marka inta xaaladdu isbedelayso ay joogaan waddamada ay hadda ku sugan yihiin maxaa yeelay waxaa dhici karta transmissionka ama kala qaadka xanuunka waddamada ay ku badan yihiin haddii dadku intay ka safraan waddamada ay xoogaa ku yaryihiin ay aadaan taas waxaa keeni karta in ay keenaan koror ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqay inay raacaan talooyinka looga hortegayo caabuqan covid ee dhakhaatiirta ka imaanaysa isagoona qaybaha bulshada iyo culimmada faray inay ka qayb qaataan sare u qaadista wacyigelinta looga hortegayo caabuqani covid
sida aad la socotaan waxaa soo labakacleeyey xanuunkii halista ah ee coronavirus ama covid maalmihii lasoo dhaafay waxaa xanuunka u geeriyooday muwaadiniin soomaaliyeed kuwo badanna waa uu soo ritay sidaa darteed fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudo iyo dibad waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka halista ah si aan nafteenna qoyskeenna iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadina xanuunkan fadlan fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo qubarada caafimaadka bixinayaan sida faradhaqa kala fogaanshaha xirashada af xirka ama maaskiga in qofka uu isbaaro haddii uu isku arko astaamaha xanuunka in aan joojinno isu imaatinada iyo kulamada waaweyn iyo wixii la mid ah waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bahda caafimaadka waxgaradka culimada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed in ay qeybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada ee ku aadan khatarta cudurkan karoonaha dowladda waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalidda xanuunkan waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakamaynayo cudurkan halista ah cabdilxafiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho